sidaale webbug ogaal eego warnunnan ku aragaana xaqiiqada ku warramow adduunka afartiis geysa akhbaar walaayfadhiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaalow aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtiyo ada ku helaasu idaala news com websayte inaynin badan ayna dhexdhexaade idaala news com warar ingiriisi af soomaali laakiinka bandhikow idaala news com warwalyaad ha ku aragta idaala news com ummadahoodanla seeta eta maama emayka eraa booqoy idaala news com
inta ciidamada abiso ay ka soo baxeen deegaanka kuwii qaarka soomaaliyeedna aysan tegin khaladaad inuu dhacay nafna meeshaas ay ku dhibatay shakkuwey ciidamada abiso annagaa niri waa isku filanna sida aad u badbaadsanayno deegaanka guuguuweyn oo aan ognahay in ciidamada qaarka soomaaliyeed hadhow ay joogaan shabaabna iyagu ay dhowr jeer isku soo dayeen dhibaatana loogu geystay waa ognahay maanta al-shabaab meel kastay joogto ciidanka koonfur galbeed iyo ciidanka qaranka madaxdooda halkaa waa fadhiyaan waxaa naga go-an inaan ugu tagna annagoo kaashanayna waalayn amisom goob kastoo ay joogaan marka idinka ayaa rabaa inaad soo sheegtaan haddaad qarisaan adigay dhibaata ku imaanaysaa cid ay ka naxayaan ma laha